بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وتسجيلات الحسين الإسلامية مضبست عشلدها الدين تاع الحسيني halkanna waxaanu idinku soo gudbinaynaa casharkii lix iyo labaatanaad ee kitaabka abi shujaaca waxaana soo jeedinaya sheekh maxamed sheekh cumar dirir wabacd waxaynu ku soo dhex jirnay nidaamkii la xidhiidhay mucaamalaadka ama heshiisyada dadka kala wadaya bani aadamku maadaamuu isu baahan yahay oo aanu kala maarmayn inuu nidaam ku wada socdaa waa lagama maarmaan hadday tahe wax isasiin wax kala iibsi wax kala kiraysi wax isuwakiilasho inta oo dhammiba dhowr baab buu halkan ku xusi doonaa baabka usoo horeeya waa baabka la ydhaha baabulxawaala xawaalada baabkeeda xawaaladu ma aha tan imika lacagta lagu xawilo laakiin waa dayntii oo la isku reebo lacagtan la xawilaya iyada baabkeedu waa baab alijaara baab qofkii loo kiraysanayo weeyi ciddan xawaalada ku shaqala waxaa loo kiraysanayaa inuu shaqadan qabto lacagta halkan ka qaadoo meel hablaayo uu gaadhsiiyo mushqaad intaa la egna uu qaato baabka ay gelaysaa waa baabka kirada laakiin tani waxa weeyaan qofkii oo dayn lagu leeyahay isaguna qof kale dayn ku sii leh ayaa xawilaya oo wuxuu leeyahay hebelow dayntaad igu lahayd hebel baan kugu reebay innagu taa waxaynu isticmaalnaa ku reebid baynu nidhaah hebel dayntii lagu lahaa wuxuu ku reebay hebel kale ama isagaa lagu soo reebay qof kale kusoo reebiddaasaynu isticmaalnaa xagga fiqigana alxawaala ayaa la idhaahdaa arkaanta ay leedahay waxa weeye afar waa muxiil oo qofkii daynta reebaya ah iyo muxtaal oo qofkii isagana la wareejinayo lalahaa hebel ku hadha iyo muxaalu calayhi kii isagana lalahaa war hebel baan kugu soo reebee waxsii iyo dayn dayn iyaduna meesha taalla intaa waxaa soo raacaya adimma dimaduna waxa weeye qoorta qofka wixii lagu leeyahy waa dumadaada ti aynu odhan jirno marka musalaxa uu isticmaalayo inbaad la qabsanaysaa muxiil waa kii daynta lagu lahaa ee isagu wareejinaya lahaa soo xoola igumaad lahayn annakanaan kugu reebaan wax ku leeyahy muxtaalkaa ta'da lihina taa ku dheefala laydhaa waxa weeyaan qofkii daynta rabay ee lalahaa hebel ka qaado muxaalu calayhi ka calayhidaasi ay la socotaana waxa weeye qofkii daynta lagu sii lahaaye lagu soo reebee la yidhi war xoolihii aan kula kugu lahaa hebel c anna waxbuu igu leeyahay muxaalu calayhi baa laydhaha dushiisaa lagu soo hadhaya marka aada la qabsato arkaantaa iyo eray bixintaa waxaad fahmi doontaa siduu u hadlayo wa sharaa'idulxawaalati arbacatu ashyaa buu ku yihi baabka shuruudaha xawaaladdu waa afar markan deynta la isku reebi karaa afar shardibaa muhiima si ay u ansaxdo oo qofkii daynlaha ahaana kii lagu reebay uu ugu hadho afartan shardi waa muhiim inaynu hortaa baabkani uu asal leeyahay oo sidaa daynta la isugu reebi karo shuruudahanna ha yeeshee waxa daliilo ah xadiidka rasuulka sala allahu calayhi wasalam bukhaari iyo muslim buu ku sugan yahay macnaheedu waxa weeye aclaa maraatibi saxiix saxiixa meelaha ugu sarreeyuu taagan yahay wuxuu nebigu uhi madlulqaniyi dulmun qofka maalqabeenka ah ee daynta lagu leeya iska bixin karaa hadduu dadka warwareejiyo waa dulmi riwaayo kale waxaa layul waajida yuxillu cirdahu wa cuquubata qofku isagoo da wax lagu leeyay oo wuxuu iskaga bixiyahaya hadduu dadka warwareejiyo waxa weeyaan in la ciqaabo iyo in wax laga sheego labadaba way xalaalaynaysa macnaha isagaa sharaftiisii meel kaga dhacay qofkan isagoo wixii bixin karaya kole hadduu dadka warwareejinayo marka qofkii qaniga ahaa ee wax lagu lahaa ee wax iska bixin waayo waa daalim buu nebigu uhi calayhi salaatu wasalaam fa idaa utbica axadukum calaa mali'in falyatabic qofkii daynlaha ahaana nebigu wuu la hadlayoo waxau yidhi waar marka la idinku reebo qof wax idiin heli karaya dee raaca oo hebelkana daynta ku lahayd hadduu ku idhaahdo hebelkaa kale raaca kaasaan kugu reebaye kaa lagugu reebayna uu yahay mid qaniya oo wax haysta dee hadiidina raac buu nebigu uhi calayhi salaatu wasalaam ila waxaa la doonayaa dadkii in la kala furfure afartii shardi buu kuu sharxay haddaba matniga wuxuu ku yihi rida almuxiil kan daynta wareejinaya waa inuu raaliya wa qabuulu lmuxtaal qofkan la wareejinaye laleeyahay xoolahaad igu lahayd hebel ka qaadana waa inuu aqbalaa wa kownu lxaqi mustaqiran fi dimma dayntuna waa inay qofka lagu wareejinayo dumadiisa ku suganta qofka lagu hadhi doono dummadiisa waa inay daynta ku sugantahoo dayn jirta ay tahy ee aanay ahayn mid lagu yeelan doono waitifaaqu maa shayna waa inuu iswaafaqaa fii dimmati lmuxiili walmuxtaal walmuxaali calayhi muxiilka waxaan lagu leeyahay iyo ninka kale ee wax lagu reebaya xaggiisa daynta lagu leeyahy labadaasina waa inay iswaafaqsayin labada daymoodna xaggay iska waafaqayaan fi ljinsi waalnawci waalxuluuli waalta'jiil waa inay isku jinsi yihiin waa inay isku nooc yihiin haddii ay dayntani xaalo tahay oo aanay wakti lahayn waa inay iska waafaqsan yihiin tan kale hadday wakti leedahoo ta'jiilu ku jiro waa inay iska waafaqsan yihiin shuruuduhu afarta afarta shardi aynu mid mid usoo qaadno ka u horreeya waa rida almuxiil markaa dib ugu noqoto muxiil waa kee waa qofkii daynta la weydiistay ee yidhi haddaad dayntii iga doonayso hebel baan ku leeyahay ee aan kugu wareejiyo muxiil baa la ydhaha waa kii xawilaya wax waa inuu isagu raalliya oo aan la qasbin oo aan la odhanin war dayntii aada hebel ku lahayd dadka ku reeb cid qasabtay waa inaanay jirinoo waa inuu khiyaarkiisa yidhaahdaa war wixii la igu lahaa waan gashi baxayaae hase yeeshee waan ku xawilayaa la soco waa inuu isagu raalliya oo aan la qasbin waa kii wax lagu lahaa wa qabuulu lmuxtaal muxtaalkanina waxa weeye qofkii daynlaha ahaa ee isagana lalahaa hebel baan kugu reebaya ee la xawilayay kaasina waa inuu aqbalaa laakiin hadduu isa soo taagu idhaahdo maya warisi waxaygii way fiicnayd macnaa inuu ku hadho laakiin hadduu idhaahdo anigu hebelkaa kuma hadhayo oo laxa jeclo xun yahay oo adba waad ka weyday macnaha inta badan qofku meesha wax ka helayo ma diido laakiin hadduu diido qofkii la yidhi halkaasaa lagu xawilo daynta ka qaado waxbaa jira isba maslaxadiisu eegan lahaa hadduu ka helayo uu raaci lahaaye laakiin cillad baa jirta marka waa inaan la qasbin inkastoo xadiidku yidhi qofkii qof lagu reebo raaca haddana hadduu qofkii la reebayay diido oo dantiisii uu ka arki waayo dee ma ansaxaysa xawilaadaas muxtaalku waa kii la reebayay la wareejinayay shardiga saddexaad waxa weeye kownu lxaqi mustaqiran fi dimma xaqan la kala doonaya iyo dayntu waa inay dumadda qofka ku sugantay oo macnaheedu qofkan isaga ah ee wax laga doonayo ee hore iyo ka labaad ee wax laga doonayo ee lagu reebayo labadaba xaqoodu waa inu sugan yihin oo aanay ahayn deyn lagu yeelan doono laakiin ay tahy mid imika lagu leeyahy mustaqirka waa noocaa wuxuu wax jira waa inu ee aanu ahayn wax ama la ysu ballan qaaday ama la isku yeelan doono aanu ahayn mustaqiran fi dimma macnihiisu waa cayn waa shardiga saddexaad shardiga afraadna waxa weeye waa kan sadarka dheer uu ku dhigayoo waa inay iswaafaqsan yihin labada daymoodun weeye daynta hore ee la soo reebaya ee lagu leeyahy hebel ku hadh iyo ninka wax ku reebayaa ta uu kusii leeyay waa inay iswaafaqsan yihin nooca iyo jinsiga iyo wakhtiga masalan waa inay lacag wada yihiin waa isku jinsi waa inay nooc gaara isku siiyiin hadday shilin yihiin iyo hadday dollar yihiin noocooda hoosena waa inuu isku mid yahay sidoo kale waa inay iskaga mid yihiin xagga wakhtiga oo haddii xuluul iyo ta'jiil wuxuu uga jeedaa xuluulku waa in mid aan wakhtiba loo qabanay taajiilkuna waa inay mid wakhti la tahy labada daymood waa inay wada yihiin laba wakhtigoodu imika joogo ama ay yihiin laba wakhti loo qabtay oo muddo lagu bixin doono hadday arrimahan isku weydaartaan dee khilaaf baa imanaya matalan labadii daymood waxay ku kala duwan yihiin jinsiga midna waa xoolo midna waa kaash mid waa bagaash mid waa lacag dee maya khilaaf baa ka soo baxaya meesha wareer baa qiimaynta quraa la isku seegaya labadii lacagayo hadday wada lacag yihiin ay isku jinsiyiin laakiin ay kala nooc yihiin shilin iyo dollar ay yihiin maxaa intuu maraya unbaa haddana iyo sarifla ha weydiiye hala weydiiye iyo intaa mu ahayn baa ka imanaysa muran baa ka soo baxaya xuluul iyo ta'jiil waa inay iskaga mid yihiin baa layidhi oo masel haddii dayni xaallo ay too wakhtigeedu imika uu taagan yihin midna ay muddo ku xidhantay dee la iskuma reebi karo dayntan iyada aada matalan igu leedahay ee aadi leedahay isii ee aan kuleeyahay hebel ka qaado haddii wakhtigeedu imika uu yahay hebelkaa isaga aan kuleeyahay ka qaadana uu sanad kadib aanu ku shuruutanay inuu siiyo dee miyaa la isku reebi karaa iskuma reebi karayo iskhilaaf baa dhacaya oo qofkii iga doonaya wuxuu leeyahy dee war gashigaygu imikuu taagnaa wakhtigiisu qof kalaad igu reebtayna dee muddo kadib bay ahayd in laga qaado la iskuma reebayo waitifaaqu maa fii dimmati almuxiili waalmuxaali calayhi muxiilka horee daynta soo wareejinaya oo kii daynta hore lagu lahaa iyo ka daynta labaad lagu leeyay waxa dummadooda ku sugani ee daymaha waa inuu iska waafaqsan yahay fi ljinsi waalnawci waalxuluuli waalta'jiil xaallo iyo iyo mu-ajalna dee kala garo xaaladuna waa daynta aan wakhtiga lahayn mu-ajalkuna waa daynta wakhtiga leh intaasoo shardi marka la helo macnaha horta baabka waxaad ogaatay tacriifkiisa waa qodob marka labaad waxaad ogaatay inuu mashruuc yahay xagga sharciga bannaan yahay oo xadiiskaa nebigu ku soo arooray calayhi salaatu wasalaam marka saddexaad waxaad ogaatay shuruudda uu baabkani leeyahy marka afraad waxa uu kuu sheegayaa xukunka ka sugmaya marka wa tabra'u biha xawaaladan daraaddeed waxaa ku beri noqonaya dimmatu lmuxiil qofkii wax soo xawilay dummaddiisii iyo qoortiisii way beri noqotay haddaad boqol kun igu lahayd oo gashiilo aad ahayd aad iga doonaysay oo aan qof aan dayn ku lahaa boqol kale ku lahaa aan kugu reebo ama in ka badanba dee aan kugu lahaa aan ku lahaa aan kugu reebo aan ku idhaahdo hebel ka qaado oo aad aqbasho oo aad ku hadho dee iguma soo noqonaysa maxaad iga soo doonaysaa waa adiga aqbalay isna waa kii aqbalay gashigiina wuu jiray oo wax dee faalsa accown cas kugumaan reebin ee wax jiray buu ahaa marka dee isagii un la xisaabta hadduu jaafaajirqana maxkamadda gee ile qoraal baa jira maxkamaddunbaa kaaga jaraysa halkii aan daynlaha koobaad ka ahaa ayuunbaa daynlaha labaaduni beddelaya dambaana la mooday wax mashruucana weeye wa tabra'u bihaa dimmat lmuxiil ninkii wax soo xawilay dummaddiisii waa beri gashigii wuu iska reebay sidii wax uu bixiyey oo kale wey waxuu bixiyey oo kale ka dhigan baankaasaan lacag ku leeyahay dee waxaan kugu qoray jeegii waad aqbashay inaad ka qaadato dee la xisaabtan un ilaa waad haysaa jeegiisii macruufka ahaaya saxeexaygii iyo bahalkii buuggii baanka labada waad haysaa dee la xisaabtan un afarta mabxad ama qodobada lagaga hadla baabka waa intaa waynu ka baxna fasalkan isagu waxa uu guntan yahay damaanadii iyo kafaaladii addamaana walkafaala damaanadda waxa weeye qofka oo maal qof kale u damiinta u damaanad qaada kafaaladuna waxa weeye qofka oo qof kale yidhaahdo anigaa kaaga kafiilahoo jidhkiisa kuu keenaya midna waa xagga maalka midna waa xagga jidhka midi waa maalka oo waa damiinka xagga afcalabiga waxaa loo isticmaalaa damiin marka la leeyahy kanaynu inagu qofku damiintay u isticmaalno waa xagga maalka wey kafiilkuna waxa weeye xagga badanka ama jidhka haddii hebel aad lacag ka doonayso aan ku idhahdo lacagta anaa ku siinaya damiin baa la yidhaah haddii hebelkan in la waayo laga warwarsan yahay oo anugu aan idhaahdo hebel la waayi maaye anigaa keenaya kafiil baa la yidhaah waa kafiilkii ciqaabadda khaliijka macnaheedu waxa weeyaan dee carabkii ninkan eeganaya diidaya inuu waddanka ku dhex libidho unbuu midi kafiilanaya wuxuu leeyahay xabadkani lugtu ka xidhay anaa ku haynaya sidaasaa la kala idhaa marka wuxuu soo horraysiinayaa kafaaladdu waa fasalka yare sadarka ee ku xiga damaanadii maalka ayuu ku xigsiinayaa waana iska ansaxaysaa in wax laga damiinto oo gashi laga dul qaado qof dhintay iyo qof nool labadaba arrintani wax jiray ahayd mar walba laakiin sharciguna waa sii sugay nebiguna calayhi salaatu wasalaam wakhtigii hore uu faramadhnaa ee aan xoolaha iyo maalku badanin dadka daynta lagu leeyahay geeriyooda waxa uu walaalaha kale ee muslimiintaa ku dhiiri gelin jiray qofkaa daynta lagu leeyay inay ka damiintaan jinaasad baa loo siduu tilmaamaya xadiidka bukhaari ku sugan salaamatumuakabco warinaya radia allahu canhu jinaasad baa la keenay nebigaa la hor keenay calayhi salaatu wasalaam markaa wuxuu ihi miyaa lagu leeyahay dayn miyuu ka tego dayn miyaa lagu leeyahay haabaa layidhi xoolo miyuu ka tego kolkaasaa dayn miyaa lagu leeyahay bay ahayd hore maya baa layidhi xoolo miyuu ka tegay maya macnaha ninkan xoolana ma leh daynna laguma leh wuu ku tukaday rasuulku sala allahu calayhi wasalam kii labaadna jinaasad labaad baa la keenay ama maalin ku dhow ha ahaato ama maalinka laftiisaba ha ahaato xadiidku muu caddayn dabcan jinaasadahana dee haddii gobolladaba ay ku dhintaan waxaa loo keenaya rasuulku sala allahu calayhi wasalam iyo asxaabta ergadii u weyneyd in leen weeye suu uga qayb galo ugu tukado marka suuragal bay noqon kartaa dhowr jinaasadoo inuu maalin qura ku tukado jinaasadaa labaad nebigu wuxuu ihi dayn miyaa lagu leeyahy kolkaasaa la yidhi haa adduunyo ma ka tegoo haa bay yidhaaheen saddex diinaar iyo waxbuu ka tegey wuu ku tukaday kaana macnaheedu waxa weeye wuu iska bixin kara waa laga xoolihiisii baa laga bixin doonaa wey midkii saddexaad baa la keenay kolkaa wuxuu nebigu yihi calayhi salaatu wasalaam xoolo miyuu ka tegey jinaasadan qofkani xoolo miyuu ka dhintay maya baa layidhi dayn miyaa lagu leeyahy haa baa layidhi kolkaasuu yihi haddaba ku tukada idinku salluu calaa saaxibikum waa ninkaa idinka dhintay ku tukada macnaheedu waxa weeye wuxuu dhiiri gelinayaa asxaabta buu leeyahay hadda miintan isagu maadaama aanu waxba hayn rasuulku sala allahu calayhi wasalam abuqataata saxaabiga la yidhaahdo ayaa yidhi anaa damiintaye dayntiisana bixin doonee ku tuko markaasuu ku tukaday nebigu calayhi salaatu wasalaam qisadii nebi yuusuf haddii aada u noqoto suuratu yuusuf markii uu ilmo yacquub ay anba baxeen galaaskiina alaabtooda ku dhex jiray nin dhawaaqay baa uu yeedho waxau uhi waliman jaa'a bihi ximlu baciirin wa ana bihi zaciim war galaaskaa la waaye ee ninka boqorka ahay leeyahay ninka keenow anigu waxaan kuu damiinahay awr muggii oo raashina awr muggii oo raashiya ayaa raashina baad helaysaaye kusoo dhaqsoo keen galaaskaa baadifadna waa la ydhaha baabuljucaalana waa loo daliishadaa damaanadana waa loo daliishadaa oo baadifada baabkeedana weeye war waxbaanu galaas baanu weyneeye baadifadu wuxuu u leeyahy ninka galaaskaa keenaa awr muggii oo raashina meeshana raashbaabarigaa looga baahnaa kaashkaba ka muhiimsanaa waa kaa daliilka damaanadu aayad iyo xadiidku xagga maalka wixii axkaame tacriifkiisii haddii aada ogaatay iyo inuu mashruuc yahay sida uu ku ansaxayo shuruudaha ayuu kuugu xigsiin doonaa maxaa ka sugmaya marka kolka shuruudahan la helo meesha maxaa ka soo baxaya natiijo ah taana wuu kuu sheegi doonaa iyo wixii aan ansaxayn wayasixu damaanu duyuun waxaa iska ansaxaya buuhi daynta in la damiinto almustaqirati fi dimma ee dumadda qofka ku sugan daynta jirta in la damiintaa way ansaxaysaa idaa culima qadruhaa qadarkeeda kolka la garanayo xukunku waa kaa uu kuu dhiibay haddii dayn qof lagu leeyo oo iyaduna wax jira ayta waa la damiinan karaa kolkuu qofku qadarkeeda garanayo mid baa mid dayn u qabsaday waa damiinan kartaa anaa ka bixinay aad odhan kartaa damiirulmusallim kan aynu idhaahno weeye iy damaanadda halkan lagu sheegay soomaalidu waxay u taqaanaa damiirulmusallim waa ka yidhi anaa bixinaya wixii si anaa bixinaya inaad tidhaahdaa way ansaxaysa laakiin waa in qadarka la isla ogyahay uun qofka laga damiintay iyo ka loo damiintay iyo ka damiinanaya intaba waa in la ogyahy macnaheeda waxaa laga dadaalaya oo laga feejigan yahay haddii dayntan qadarkeeda aan la garanayn muran baa ka soo baxaya waxaad ku leedahay waa imise waa intaa waar ma lagugu leeyahay haa waaye aniguna waan damiintay haddaba inaan ku siiye ka hadh haddii kale oo aan qadarkeedii la garanayn muran baa ka soo socda muranna lama doonaya in wax lagu dhammeeyo ile qofkani wuxuu odhan doonaa war maan moodaynba inaad milyan ku leedahay boqol kun baan moodayae dee iga dah anigu milyan diyaaru maaha inaan ka damiinta ninkana boqol baan diyaaru ahaa dabeedna isqabsigii wuu sii soconaya faa'iida male taas shardiga wuxuu ka dhigay idaa culima qadruha shardiga labaadna waxa weeyaan almustaqirati fi dimma dayntu mid jirto waa inay ee miduu lagu yeelan doono qofkan lama doonayo ha lagu yeesho horta marka lagu yeeshaabaa la damaanad qaadi karaa waan ka gudubnay taa waayahay waan kuu damiintay matalan ka soo qaad tusaalaha anigaaba isku yeelaya waan kuu damiintay wixii la isku haystay maxaa jira marka walisaaxibi alxaq qofkii daynta lahaa wuxuu xaq u leeyahy mudaalabatu man shaaa kuu doono inuu wax weydiisto min addaamini waalmadmuuni canhu daaminkii wax damiintay iyo madmuunu canhu kii wax laga damiintay labada midka uu doono ayaa uu weydiisan karaa idaa kaana damaanu damiinashadu kolkay tay calaa maa bayanna habka aynu soo caddaynay idaa kaana damaan damiinashadu kolkay tay calaa maa bayanna habka aynu soo caddaynay shuruuddaa leh kol haddii sidaa ay u dhacdo damaanadu qofkii daynlaha ahaa ama gashiilaha ahaa kii damiintay iyo kii la damiintay kuu doonu wax weydiisan karaa way ka yar duwantay xawaaladii haddii aadday ninku lahayd oo anigu aan kaa damiintay anna waad i weydiisan kartaa oo anigii wax damiintaya kii lagu lahaa gashiga ee laga damiintay isna waad weydiisan kartaa hadduu kani kugu yaro adkaado kanaad ku noqon labadoodaad isku daalacnaasili kolba kii nafisa si aad uga qaadato ood yaray shaafalatayn karta walisaaxibi alxaq mudaalabatu man shaaa saaxibulxaqi wuxuu leeyahy cidduu doono inuu wax weydiisto min addaamini waalmadmuuni canhu daaminkuna waa damiintihii madmuunu canhuguna waa qofkii la damiintay isaga waa daamin iyo madmuun waaya taana waad ogaatay ilaan qaanuun weeye waxaan aynu ka warramaynaa waa nidaam nidaamkii maxkamadda la dhigi lahaa weeye ee dadku marka ay dacwiyaan lagu kala saari lahaa waa nidaamkii waa nidaamkii madaniga ahaa ama mucaamalaadka ummaddu ay ku wada dhaqmayso ku wada soconayso taasina waa xukun labaada uu kuu sheegay axkaamtiibu weli sii wadaa wuxuu ku uhi waidaa qarima daamin qofkii wax damiintay hadduu mag dhabo dayntii rajaca wuxuu ugu noqonayaa cala almadmuuni canhu qofkii uu ka damiintuu ka sii bixiyey idaa kaana damaanu damiinashadu markay ahayd iyo walqadaa'u bixintuba biidnihi ogolaanshihiisa waa masaa'il musabaqan baa haddaad baabkan aada macrifo u leedahay ugu horraynba dadka wax idin dhex maraan wixii aad kaga talagelaysay waa taqaanaa nin baa yidhi garta laygama helinoo dee intaanan geedka tegin baan sii akhriyaa buui maxaad akhriya haddaanad waxba garanayn waxaad akhriyi kartaa oo inaad wax yeelanay siya in lagu leeya aad garan kartaa markaad baabkan mucaamalaadka ee bulshada sidaa u wada dhaqmaysa aada axkaamtiisa garanayso baabu damaan haddii aad taqaano oo cid wax idin dhex mareen sidan dee waad eegi kartaa oo dabeedna goorta aad xilaysaa baad hadli kartaa haddii kale waxaad iska ilaalinaysaa inaad noqoto nin weynoo hadal ka dhacay si aan qolofi kaaga dhicin waayah waidaa qarima daamin rajaca cala almadmuuni canhu intaasi maxay ti kolkuu damiinkii mag dhabo wixii la ysku qabsaday dee ninkuu ka damiintu weydiisanaya waa haddaanu dee ugu tabarucin labadiioo isaystaad aragto oo isku jiqa oo boolis xidha un u baahanoo dee ka cunta waar anaa ku siin lacagtaad ku leedahay daabaata war ma kaa damiintaa haa markii dambena waxa aad ku tidhi waar dee dayntii wakhtigeedii wuu gaadhee ninkii aan kaa damiintay ma siiya haaya sii kol haddaad idankaa ka hayso idamiino oo iga bixi waa kaa idaa kaana damaanu walqadaa damiinashada hore iyo bixinta hore labadaba qofkan daynta lagu lahaa hadduu kuu fasaxay macnaheedu waxa weye hadhowaad ugu noqon karta haddii laakiin taasi aanay jirin oo iyagoo isqabsaday inaad tihi war sii daanaa ku siiye iskaga hadh miskiinkan iska sii daa annagaa ku siinay ama markii dambe isaga oo ku odhanin iga bixi aada bixisay unabaan fasixiisa helin allaha ka ajir siiyo waa dadaashee waxba weydiisan kari mayside ajri unbaad leedahay adduun ma lihid dee ajrigaana malaa weynba ajrigaa weyn marka haddaba waad damiinan kartaa qofkan waanaad ka bixin kartaa waanaad weydiisan kartaa marka dambeed bixiso wuxuunase shardiya marka horead damiinanaysay iyo markaad daynta bixinaysayba inuu kuu saxeexu ku idhaahdo iga damiino oo iga bixi sawaadix maaha waaya waidaa qarima daamin kii wax damiintay hadduu magdhabo rajaca wuxuu ugu laabanayaa dayntiisii cala almadmuuni canhu qofkii uu damiintay idaa kaana damaanu damiinashadu marka ay tahay waalqadaa'u iyo bixinta dayntuba biidnihi ogolaanshihiisa taasina waa ta halkaasina waxa weeye eg labadii hore waa la kala reebay labadii dambena sidii loo kala reebayna waa caynka ile bani aadamku waa laga yaabaa marka hore inay isyar jecel yihiin ama ay saaxiibtinimo wax ku xalliyaan ama ay ehelnimo wax ku xalliyaan ase marka dambe iyagana laxajecladii iyo kurbadeedii kaarkii laxajecladu inuu labadooda dambe ku hadhaa suuragala labadii isdamiintee hore kii hore markuu meeshiisi ka baxo marka labadoodana saasaa lagu xalinaya sideedabana bahashan laxajeclada ah haddaanay sharci helin dadku ay ku kala hagmaan madaxay isla dhacaan waana isku nacaan laakiin hadday shuraakoobayaan iyo hadday isdamiinanayaan iyo hadday mucaamaloonayaan ma wax kala iibsanayaan mid walba marka sharcigaa cada mid waliba uu garanaya uu meesha yaallo dadku isma seegaan sunteeda waxa qaboojiya laxajeclada iyo kaarkeeda sharciga iyo nidaamka dadka u yaalla haddii kale labadii wadaadad isa seegay unbaad noqonaysa walaa yasixu damaanu lmajhuul waxaan la garanayn in la damiintaa ma ansaxo walaa maa shayna lama damiinan karoo ma ansaxayo lam yajib weli aan sugmin ilaa darkalmabiic mabiicda laga daba tegaya mooyaane saddex masalo halkaa kuugu sheegay ta u horaysaa waxa weeye walaa yasixu damaanu lmajhuul waxaan la garanayn damaanadiisu ma ansaxdo halka hore aynu kusoo marnayba idaa culima qadruhaa shay matalan waxaad aragtay laba qof oo ishaysta markaa inaad tidhaahdo war hebelow ninkan waxaad u haysatay anaa kaaga damiina iska sii daa ma ansaxayso ee horta hubso waxa la ysku haysto dille ahaatay qof magtii oo boqol halaada dabeedna haddii adiga ay kugu soo hadho madaxaa ku kici infriir bay noqon marka sharcigu mar walba wixii majhuulahee aan la garanayn wuu ka soo horjeeda ha la cayimo warku ha caddaada wey marka wax aan la garanaynin lama damiinan karo ee ha la garto shayga la damiinanayo taasi waa xukun walaa maa lam yajib iyadana lama damiinan karo waxaan weli sugmin qofkan goorta aada wax ka damiinan karto ama aad kan u damaanad qaadi karayso horta wax la isku yeeshay waa inuu yahay hebel hebel waxaan u haysta waa inuu ku leeyahy markaasaad u damiinan kartaa haddii laakiin aanu kulahaynba damaanasha ma jirto taasina waa masalada labaad masalada saddexaad waxa weeye waxa aan weli la isku yeelaninoo la ogol yahay in la damiinto waa taa uu ku uhi ilaa darka almabiic mabiicdii la kala iibsaday ka dabategeeda damaanadda ku saabsan mooyaane waa weli waxaan sugmin oo la damiinan karo taasi waa wixii iibka la xidhiidha qadiyadda daymaha iyo ku saabsan marka la isu damiinanaya ha sugnaato laakiin marka ay iibka la xidhiidho iibka qofku damiin wuu noqon karaa iyadoo weli aan waxba la kala iibsan oo iibku aanu sugmin nin baa kaa iibsanaya gaadhigaa gaadhi buu kaa iibinayaa matalan adugu lacagtii baad leedahay isaguna gaadhiguu leeyahy waa tusaale un wixii kaleba lamid bay noqon karaane waad yar shakisan tahay oo waxaa is leedahay war gaadhigan armaa lagu qabsadaa mala arrinta noocani dee waxaabay u badan tahay gawaadhidu waa sahla dhulka ha dhulka u yar badanta baloorhkaa in belaaya ka soo daahirto soomaalida waxay idhahdaan iminka wakhtigan aynu joogno dhulka nin jiifaale bay idhaaheen oo meesha uun jiifa ilaa la jeexo oo la sharceeyo la seeso oo la damiinto waxaa broseskaa dheer la mariyo ma tooso ama marka faraha la saarunbu soo toosaa malaa dee waa kii magaciisa la odhan jiray ku qabsee adigoo ka shakisan waxaa lagaa iibinayo xaq waxaad u leedahay inaad tidhaahdo damiinulmusallim mid hadhow waxaygii isiiya keen marka qofkii wax kaa iibinayay waa inuu damiinkaa keenaa sidaasoo kale wax waa lagu damiinan karaa wixii iibka la xidhiidha marka dark darkii waa gaadhidda mabiicduna waa wixii la kala iibsanayay markaa mabiicdaa iyada ah ee la kala iibsaday wixii ka dabatag ahee la xidhiidha ee hadhow aad kaga daba tegi karayso damaanashada wuu ku ansaxaya hadda weli lama kala iibsana ogow marka iibka isagu yuu sugminba weli ee damaanaddu way ka horrayn kartaa iyadoo loo dadaalayo shaygan la kala iibsada haddii la isku qabsado qofkan inuu lacagtiisii helo qofkan inuu lacagtiisii helo qofkan isaga ah ee waxiibiyeyna dee waxaa ku hadhaya murankii waar wixii aad iga iibisay waa laygu qabsadaa lacagtiisii ama damiinkiisii baad odhanaysa intaaba wey marka wax lasoo muuseeyey oo khaldan oo lagaa iibinayaa ma jiro kolka nidaamkan la hayo ee qofku wuxuu leeyahy war waxaan baraxnay inuu hagaagsanin haddaad qofkan ka iibiso dee balaayadu aday kugu soo noqonaysa hadhow ku fadhiisanaysa damaanad qaadayaa dayn jirta waa inay tay laakiin damaanaddu waxay gashaa iibka iibka way geli karta lacagta laftigeediina dee waa saas oo kale iminka tusaalaha waxaynu usoo qaadanuu shaygii la kala iibsanaye qofkii baloorhka iibsanayey lacagtii baa loo damaanad qaadaya kan kalena baloorhka waa loo damaanad qaadi karaa labadaba waaye taasi waa damiinkii la xidhiidhay xagga maalka iyo xoolaha dariiqada uu sharcigu u dhiga waa taa daliilkiisiina kaasuu ahaa shuruuda waxa uu leeyahy waa kaa ixtiraazaat wuxuu lahaana waa kaa ixtiraaska waxaa la idhaahdaa haddaad matal sharaxa ku aragto wayaxtarizu lmusanifu can kada sheekha kitaabka alife wuxuu iska ka ixtiraasaya waxa waa iska ilaalinta marka shardi la dhigo wixii aan shardigaa laga helin baa ixtiraas laydhaa ee meesha ka baxaya ee inaan doonayn ka fiirashadiina waa tan haddaba walkafaalatu bilbadani jaa-isa in qofka jirhkiisii la kafaalad qaato way ansaxaysa oo la ydhaa hebel baa ka shakisantihin soo maaha anaa keenaya marka loo baahdo way ansaxaysa idaa kaana cala almakfuuli bihi qofkan la kafaalad qaadayo haddii uu ku sugan yahay xaqun liaadamiyi xaq bani aadam haddii lagu leeyahay qofkan intaasaaba kugu soo ururiyeyba haddii qofkan qof wax lagu leeyahay waa la kafaalad qaadi karaa waa la odhan karaa hebel anaa keenaya marka loo baahdo si maxkamadda loo keeno si wixii loo weydiisto si aan loo waayin waa ka turjumayso waxa u daliila aayadda siddeed iyo toddobaatana suuratu yuusuf ku jirta qisadii nebi yuusuf fakhud axadanaa makaana innaa naraaka min almuxsiniin ilmo yacquub markii nebi yuusuf uu qabsaday iyagoo aan garanaynin inuu walaalkood yuusuf yahay qisaduna kolley iminkaabay maaragtay tafsiirka idaacadda ka baxdaay ood ka faa'idaysan kartaa qisadanu kolba in ka soo qaadanayo ka daliishanaye ayaa waxay yidhaahdeen waar yuusufow yarkan aabbihii ee oday baa dhalay saasahoo u da-weyn oo jecel oo maaragtay in dee aada la hadha aan doonaynin oo annaga intayadan meesha maraysa mid qabsoo bilaa caleyk yarkaas sii daa macnuhu saasuu noqday yarkaasuu noo sii daayo ha la hadhin laakiin intayadan kale mid kale la sii had mid kaaga kafiil noqda oo hadhow marka yarka la keenaya isagu u yeedho oo soo qabta ninkaa laha marka qisadu inkastoo dee ummadihii hore ay la xidhiidhay oo ummaddeennan ay ka horraysay haddana waxa qaaciide usuuliya ah sharcu man qablanaa sharcun lanaa maa lam yakun hunaaka naasik ummadihii naga horreeyey sharcigoodii sharci buu inoo yahay haddii aan diinteenna wax nasakhaa ku jirin axkaamtii rusushii hore iyo ummadihii hore ee islaamku ay ku dhaqmayeen iyagana axkaam bay u ahayd innagana axkaam bay inoo tahay ilaa inuu sharcigeenna ku soo arooro wax nasakha mooyaane hadduu sharcigeenna wax nasakhaa ku soo arooro waa laga guraya kiina la raacayo haddii kalena waa sidiis sidaa daraaddeed buu qisada labadan meeloodba usoo daliishaday idaa kaana cala almakfuuli bihi qofkan la kafiilanaya haddii uu dushiisa saaran yahay xaqun liaadamiyi xaq aadami hadduu saaran yahay halkaana baabkaasaynu kaga baxnay la xidhiidha damiinashada iyo kafaalada baabkanina waxa uu isaguna la xidhiidhaa shuraakada shuraakadu sharciga waa ku bannaan tahay oo daliiladeeda aynu sheegi doonaa marka la shuraakoobayo qaybay leedahay shuraakaduye shuraakada teeda ansaxda ayuu kuu sheegi doonaa iyo shuruudda ay leedahay awoodda uu leeyahay labada qof ama dadka badane shuraakoobaya awoodda ay leeyihiinna wuu kuu xusi doonaa waxaa kaloo uu kuu sheegayaa marka ay istaagayso shuraakadaas ee lasoo afjari karo iyo waxyaabaha ay ku burayso waxaa u daliila shuraakadu inay mashruuc tahay oo wax jiro ay tahay xadiidka saxiixa ah ee nebiga ka sugan calayhi salaatu wasalaam xadiidkaasi waxa uu leeyahy ina allaha yaquul ana haaliu shariikayni maa lam yakun axaduhumaa saaxiba faidaa khaanahu kharajtu min baynihima ilaahay baa waxau ihi dadka waxwadale anigaa weheliya labada qofe shuraakadaee waxwadale waan sadexeeyaa ayaa ilaahay xadiidalqudsigaa ku yidhi macnaha hadday laba ka badan yihiinna macnaheedu waxa weeye dadka waxwadaleh waan weheliyaa haddii aanay iskhiyaamaynin hadday iskhiyaameeyaan dhexdooda waan ka baxaabaa ilaahay wi waxaana macruufa meel ilaahay ka baxay shaydaan ubaa buuxiya dadkan aynu garan la'nahay ee shuraakadoodu aflixi la'dahay arbay khiyaama jirtaa hadday khiyaamaba soo gasho dad waxwada leh shurkadooda hore uma socoto shuraakadu inta faraha badan markay dadku isu daacad yihiin ee runta isu sheegayaan aanay iskhiyaamaynaynin oo ah wakhtiga had iyo jeer sharkaduhu bilaabmaan way barakoobaan markaste wax yar badbataan ee macaashku soo yar korkordho ee damucuna sii bato adamac mahlaka baa leh ayaa dabeetana waxaa bilaabmaya qaarkood inay waxisa siiyaan ama saaxiibbo kale wax la jeclaadaan dabeetana si uun ay waxu marooriyaan ay yidhahdaan meeshu way wanaagsantaho meel laga maarmi kara ama cid wax looga quuri kara maaha dhan waxu yara marooriyaan mar haddii maroorintaasi bilaabantana hoosu dhac baa yimaada marka usaska ama arkaanta ay shuraakadu ku taagan tahay shurkadu ee istismaarinaya hore ugu soconaysa istaraatiijiyadaheedana hagaajinaya waa dadka shuraakoobaya wax wada yeelanaya waxaa ka mid ah kow in ammaana jirto oo aanay khiyaana meesha oolin ilaa khiyaamada waa badeecadii shaydaanka badeecadda shaydaanka waa inay ka maqantay iyo talabaad oo ah sharciga ilaahay in la waafaqo sharciga rabbi in la waafaqo oo shuraakada nidaamkeeda iyo laa-ixadeeda ama distoorka lagu kala soconayo ka lagu asaasay iyo ka wax lagu faa'iidayo iyo ka wax lagu qaybsanayo iyo ka lagu kala baxayo intuba inay yihiin shareecadda islaamka ee aanay ahayn qaanuunkii reer galbeedka iyo iyo kii reer bariga iyo iyo kii caalamiga ahaa ee yuhuudda midna waa inaan ahayn laakiin waa in sharcigu muxuu ka yidhi sharcigu siduu shuraakada u arka dadku hadday laa-ixad wax kala qortaan waa inay ta'siil awalan waa in ta'siil sharciga lagu sameeya oo la yidhaahdaa ha loo bandhigo shareecadda oo ha laga saaro shuraakada wixii lagu salaynayo wixii aan ku jirin sharciga wixii la isku qabtay khusuumaad ee muran ee yimaadana waa in sharciga lagu kala saaraa labadaa qodob in la helaa waa muhiim muwaafaqa lisharci sharciga ay waafaqdo shuraakadu awal iyo aakhir wixii nidaamkeedoo dhan iyo daacadnimo inay jirto labadaasi waa labada wax ku ansaxaan camalka adduunyada iyo camalka aakhira labadaasay ku ansaxaan labadaasaana inta faraha badan la waayaa oo dadku laga yaabaa iyadoo ay aqoon leeyihiin iyadoo iqtisaadka ay dhaqaalo u leeyihiin macrifo iyadoo ay iskaba aamin yihiin ayaa haddana wax badan isku daataan wax badan la isla seegaa wax badan ay ka xumaadaan ay burburaan waxaan loo eegaynin sharciga inuu waafaqsan yahay iyo in kale way dhacda taas oo dabeetana la yidhahdo wallaahi xeerarkanaa caalamiyaho kanaa la soo qaataa caalamka laguu sheegaya sow caalam lagu cabbay maaha waa caalam siyaasadiisii iyo cududiisii iyo dhaqaalihiisiiba la jeheeyey oo nidaam waxa u sameeyey oo masaalixdooda kaga faaidaysanaya ummado kale oo aan islaamka ahayn dadka islaamka kolkii laga xoog batay dhaqaal ahaan iyo cudud ahaanba ayaa shuruucdii iyo nidaamkii dhaqaalaha loo dejinayeyna midaan koodii ahayn uu noqday marka bal iska hubsa haddaba ha odhanin wallaahi sida caalamku ku dhaqmaa waa sidan dadku intay dabadaha ka soo noqdaan dadkeen ayaa lasoo heshiinaya waxa le wallahi waddankii aan dib u degno sharkadaan samayno warshada aan samayno boqol qof aan lacag ka qaadno oo sheerha loo sameeyo dabeetana meel baa lagu kuusaya hadhown baad arkaysaa dadkii wada jaafaajirqaya maxaa keenay waxanoo murana waxaa keenay marka horaan la odhaninba diintu ha xukunto dhaqaalaheenna iyo waxa aynu isugu imanayno ee waxaa lala soo guuray in wax ummad kale ay leedahay markaasaa dabeetana bilaa barako uu noqdayoo dee ilaahay haddii uu garabkooda kaga baxayo dadka ammaana daro dee diin darrona uu kaga baxayaa garabkooda diin daro cid aan diin ku dhaqmaynin dee garabkiisa ilaahay ma taagna marka ta aad ha loo fiirsado wax kastoo samaynaysaan ha la idhaahdo ta'siil sharciya ta'siilka marka u horey ta'siilku waxa weya in shareecadda la waafajiyo muqaarano loo sameeyo wixii kala qorateen shareecadda la baaldhigo oo guddi culimo loo saaro oo diraasad lagu sameeyo oo la baandheeyo taa weeye waxay ka dawo tahay qof waliba wuu ku biyo cabaya ha dhowto wuxuu garanayaa wuxuu wax ku helaya wixii kale haddii kale oo marka wax socdaan ee la faa'iido ee wax badan la kala cuncuno ee mushahar iyo la qaato la idhaahdo shareecadda ha loo bandhigo dad baan lagu karayn leanna way liqliqeenba ama wax badan baaba isweydaartee wuxuu gacmo madhan bay ku fiican yihin soomaalida waxay dhahan gacmo madhan aan ku xeeranno marka inta gacmaha madhan la taagan yahay ayuu ku fiican yahay in lagu waafajiyo shareecadda ilaa haddii kale waxaa dhici doonta inay dadka ha dhowto waafajintaasi ku adkaato dadka qaarkoodoo duyuun badan lagu yeesho oo waxaa soo celi la yidhaahdo oo shaydaanku u dhex fadhiisto marka awalkaa laga eega waa baraarujin weli sharikati khamsu sharaa'id shuraakadu waxay leedahay buu ku uhi shan shardi shirkaduna dee halkan uu kaga hadlaya waa shirkatulcanaan shirkadda la ydhaah shirkatulwujuuh iyo shirkatul abdaan shuraako kalaa jirta oo ama lagu muransanyah ama aan ansaxayninba laakiin shurkadda halkani shirkatulcanaan baa la macnaheedu waxa weeye wax muuqda in lagu shuraakoobo wax muuqda oo la taaban karo in lagu shuraakoobo oo kanna maal keeno kanna maal keeno hadduu kani dhugdhug wada iyo bahabahaa de oon meesha waxba kusoo darsanin iyadu maya allahuma ilaa dee wixii la siiya la ydhaa inta adaa lagu siiyo lagu jara mooya shirkatulcanaan weeye oo wax muuqda weeye canna yacinu canaan canaanku waa wax muuqda weeye sida canaan asamaa daruurtaa la idhaha canaan weli sharikati khamsu sharaa'id shuruudo shan ah ayay leedahay shuraakada ansaxdaa an yakuuna calaa naadin wax sarifan waa in lagu shuraakoobayaa kaash min adaraahimi wadanaaniir oo shilimo iyo giniyaala dinaarkii dirhamkii lacagta ahaa dinaarkii dahabka ahaa waxay ka turjumayaan kaash naadinna wax sarifan weeye bagaash ma aha baabuur maaha mishiinna maaha gurye maaha wax sarrifanoo kaasha waa in la isku daraa markaasi ansaxaysa kaasi waa shardi waa an yatafiqaa labada la ysku daraya waa inay isku waafaqsan yihin fi ljinsi waannawc jinsiga iyo nooca laba lacagayo waa inay yihiin oo isku jinsiya dee waa wada lacag waa inay yihiin isku noocna shilin ama dollar isku jira waa inay yihiin meesha muran baa laga ilaalinaya asal baa ile waxba ka bilaabmayo faa'iidaa soo baxayso khasaaraa soo baxayo oo wax badan baa sugmaya halka bayska ah ee wax ka bilaabmayaan waa inuu yahay wax la isla waafaqsan yihin jinsiga iyo nooca labada waa inay iska waafaqaan lacagtayn isku darayna waa in yakhlita almaalayn labada xoolayo waa in la ysku daraa ama wixii kasii badanba dee haddii toban xoolo la ysku darayo sheerarka la ysku darayo waa in bartanka la ysu geliyaa shuruuddiibu weli wadaa wax ku ansaxayeen waa an yaadana kullu waaxidin minhumaa mid kastooo labadoodii waa inuu u fasaxaa lisaaxibihi kiisa kale fi tasaruf shaqaynta iyo rogrogidda xoolaha la rogrogayo shardiga shanaad waxa weeye waa an yakuuna ribxu waalkhusraan faa'iidada iyo khasaaruhu waa inay yihiin calaa qadri lmaalayn xoolaha qadarkooda beersanka nisbada loo kala leeyahy waa in khasaaraha iyo faa'iiduhuna kala yihiin shuruudaha aynu dib ugu soo noqon an yakuuna calaa naadin min addaraahim wadanaaniir naadin naqdin mutacaamal bihi waxa lacagta ah ee lagu wada shaqaysto waa in la ysku daraa kani waa inu toban kun keenaa kana toban kun kani shan kun kani shan kun ama ha kala badnaataba inay islagaataa daruuri maaha laakiin waxaa la ysku daraya waa inu yahy kaash kaashkuna waa inuu iswaafaqsan yihi oonu kala kaash ahayn haddii biri iyo dollar iyo ay isku daraan waa wad waa waa lacagayo kala noocnooc ah maalintaa intaasu marayay iyo maalintaa intaasu marayin buu laodhanaya sarif iyo intaa isumay dhigmay iyo sidaa may ahayn waxaa lama doonayo waa in labada lacagayo isku nooc iyo isku jinsidaa yihin garati matalan haddii waxa la isku darsaday aanu ahayn way dhacday oo murankeeda waanu ka gar qaadnaye haddaanu kaash ahayn ee waa ama bagaashi ama yahay alaab kaleo asatoo muuqmuuqata caqaaraad uu yahay waxaa la isku darsaday nin waliba meeshu wuxuunay noqonaysaa geeljire wuu wada jiraa waanu kala jiraa geeljire wixiisana wuu wada jirtaa waanu kala jiraa unbay noqonaysaa matalan afar mishiin iyo saddex kaadhiya waxaa la isku darsaday intaasoo kaasha ninkii mishiinada lahaa iyo kii baabuurta lahaa hostaasumuu ka eeganaya dabeete goordhow haddii uu arko meeshan inaan waxba ka soo soconin taraafigunbuu dhiganayaa baabuurtiisa kan kalena wiishunbuu ku dallacanaya mishiinadiisa dabeetana wuxuu leeyahy dee waxaagii aduu kaa dhacmay aniga soo kan waxaagi wiisii muudaay xay iyo nin kale araggaa ka dhexeeyo dee qabsaday halkaasaaba balaaya ka dhacdayba waxaan waxaa la doonayaa in aan qof wixii sii egtaa aanu jirine ay muuqdaan macnaha ay libdhaan ayaa la doonayaa muhiimkii waa taa waxaa shuraakadu ku ansaxaysa waa lacag khilaafkaasaa la diidaya waaya labada xoolayow waa in la isku dhex daraa oo aanay isbarbar soconin shuraako lama yidhaahdo dee haddii adna boqolkaaga kun dubay aada u safrayso adna kontonkayga aan ugu safrayo oo saa ay isu barbar socdaan ama wixii aad ii wado oo aada leedahay intanaan kuu siiyey indiga saas iu noqday intaada wax xisaab gaaray oo saas kala xisaaban yihiin dee shuraako lama yidhahdee waa nin wal waa laba qofoo kala shaqaysanaya wey wixii waa in isku sharci keliya u noqdaa isku kaash keliya u noqdaa isku shaqaale keliya u noqdaa isku maamul keliya u noqdaa bartanka la isugu daraa shardiga saddexaad waxa weeye an ya'dana kullu waaxidin minhumaa lisaaxiibihi fi tasaruf waa inay fasax isa siiyaan authoritiga iyo awoodda maamulka waa in lasa siiyaa hebelow xoolaheennii weeye waynu ku shaqaynaynaa dee adiguna ku shaqey annaan ku shaqeeyo oo midi aanu weli idankii iyo fasaxii aanu dib usii haysanin mid waliba inu fasaxa bixiyaa haddii cid kale ugu shaqaynaysana waa inay ciddaa ku shaqaynaysa kalsoonida wada siiyaan haddii qaybi un dadkii wada lahaa ku shaqaynaysana waa in awood la siiyaa sidaa wuxuu wadaa heshiis la kala qortaasaasaynu wixii u maamulayna la socda shardiga saddexaad waa mid la iska fahmayo oo ah faa'iidada iyo khasaaruhu calaa qadri almaalayn labada maal qadarkooda waa inay yihiin dadku inta badan dee waa laga yaabaa inay kala badan yihin waxa la isku darsaday waa laga yaabaa inuu kala bato shaqada iyo dadka wax soo saarkooda marka calaa qadri almaalayn labada xoolayow ayuu ku salaysnaanayaa faa'iidada iyo khasaaruhu ninkani boqol kun buu leeyahy kanna konton kun buu leeyahy isku faa'iide iyo isku khasaaro toona noqon maaya khasaarana way kala badanayaan faa'iidadana way kala badanayaan sidaa caqligu uu keenayo ayuunbuu sharciguna yahay haddii ay dhacdo qaarkood inay shaqeeyaan dadka shuraakada ah qaarkoodna aanay shaqaynin waxaa laga heshiinayaa wixii dheeraadee la siinayo qofka shaqeeya bersan weliba waa inu ku qaataa nisbo dheeraada faa'iidada wixii soo baxa ayaa in dheeraada loogu dari doonaa maadaama uu isagu maamulka lahaa ama yowmiyaha shaqada yoomka ah ee dee socotiinta howlaha dhayligaa uu isagu lahaa dheeraad baa la siin taana waa in laga heshiiyaa oo aan hadhowta la isku qabsanin iyadana hadduu idhaa sixira suuqaa inta ahaa iyo dadka noocaygani sidanay waxu qaataan iyo meelahay muranku ka bilaabmaan weeye waa in dadka sheerleyda ama shuraakadu ee waxlalihii mushaharkiisa la cayimaan haddii kale xabad maraykanunbuu noqon doonaa ama ingiriisa waxaynu uga jeednaa taa wuxuuna odhan doonaa un sharkadan oo kale marka ingiriiska iyo maraykanka iyo la joogo saddex kun baa laga qaataa bishii warmaha halka iyagan waxaa laga qaataa shan boqol dabeetana madaxaabay isku dhufanayaan farqibaaba udhexeeya hadduu ninkii sanad shaqeeyey waaba la kala tegi doonaa waaya xagga awoodaha ayuu ka hadloo wuxu uhi walikulli waaxidin minhumaa mid kastoo dadka waxwadalihii waxa uu xaqu leeyahay fasquhaa mataa shaa goortuu doono inuu ka baxo wa mataa shaa wamataa taasi waa mid kale wamataa maata axaduhumaa midkood hadduu dhinto badalad shuraakadiisi way buraysa way soo afjarmaysa cuquudda ama heshiisyada ayaa laba u qaybsamaa madanigaah mid waxa weeye jaa-isu tarafayn iyo laasimu tarafayn ayaa u qaybsama wajaa-is min taraf walaasim min taraf waa masalo kaleo kale tafaasiil dheeraada usii yaro baahanaysa heshiisyada qaar marka la wada galaan laga bixi karin ilaa sidaa ay ku dhammaadaan iyo qaarkood oo qofku markuu doono uu ka bixi karo iyo qaar dhinacna ka xidhan dhinacna ka furan marka taasi waa baxfi kale macnaha waxaa looga jeedaa tan imika labada qof mid waliba ikhtiyaar buu leeyahay caqadka ay galeen shuraakada ay galeen goortuu doona inuu joojiyo odhaa laga bilaaba imaka shuraakadeennii waan joojiyey cuquudda laasimka masalan kiradoo kalea ka mid ah kiradu qofka wax kiraysanaya waa inuu cayiman yahay lacagta wax lagu kala kiraysanayaana waa inay cayiman tahay muddada la kala kiraystayna waa inay cayiman tahay sanad laba shan marka kama bixi karo lacagta iyo muddada labada dhinac midna oo kana ma odhan karo adeer guri kaleanu helae bal raalli ahaa oo shantii saniya wixii iska dhaafa waan guuray kana ma odhan karo war meeshu waabay xoorisay oo gurigii lacag badan baabaad ku hesho meheradii way fiicnaatae bal ka dhaqaaji anaaba camiraye maya hadduu kani ka maarmo gurigan isagaa sii kiraysanaya dabeetana meeshuu doonaha u guuro laakiin ilaa muddadii dhammaanaysa isaga ilaa hadda nidaamka gaalada oo caynkaa nidaamka madaniga ahee gaalada oo caynka laakiin innaga de waa adiga arkay oo keeniina ka tagnay ku kalena de isagana lama ogolaba oo qofku uu kaa kiraynaya dabeetana wuxuu kuleeyahay ka bax ama adaa odhanaya waan guuray waa murankaasun isqabsigaasun waa cuquudda labada dhanba ka xidhan laakiin caqdigan shurkadu labada dhanba uu ka furan yahay mid waliba wakhtigiisu marka mid waliba uu odhan karaa wakhtiguu doono hebelow waan joojiyey wixii kale ee faniyaata ama farsamo ahaana waa halkeeda oo adiga jeer shuraakadu waa kuwan idhaahda waa inuu ogeysiis keenaa muddada uu doonayo inuu baxo qofku bil ka hor ama saddex bilood ka hor waa inuu ogeysiis keenaa ama waxaagii markaad ogeysiiska keenta saddex bilood kadib baad heli kartaa waa arrin farsamo taas oo waxaa laga yaabaa inaan kaash wakhtigaa lahaynina ay wixii u baahan yihiin in ama loo ururiyo ama loo sarrifo taasi waa arrin kaloo farsamo laakiin sharci ahaan waa caynka waxaa halkaa markaa ka muuqanaya awoodda inay leeyihiin dadka sheerlaydu dadka sheerlayda ahee waxaan isugu soo ururay ayaa awoodda leh haddii toban nin ama labaatan aynu ku shuraakownay inteennaasaa mid waliba xoriyatu tasarufkiisii buu leeyahay awooddiisii buu leeyahay marka in awooddiisa laga xidho maya oo haddii afar nin intay isu yimaadaan ay idhaahdaan innagaa shirkad asaasayna dadkana ay lacag ka ururiyaan dabeetana ay idhaahdaan aamusa ma hadli kartaan waxa weeyaan idinku faa'iide iyo khasaare wixii markaa la idiin sheego un sanadka aakhirkiisa arka sakada annagaa bixinayna wixii aanu tabarucayna annagaa bixinayna ciddaanu doonno aanu kusoo daraynaa kaanu doonno waanu eryeynaa ma hadli kartaan taa markay arrintu tahay dee awooddii sharcigu siiyey bay ka qaadeen dadka kolkay arrintu sidaa tahay qofku xorriyaddiisii uu leeyahay ka bixid buu yeelan karaa ku darmid buu yeelan karaa inuu maamulka cid u dhiibaa buu yeelan karaa inuu idhaahdo hebelow maamulkii laga bilaabo iminka adiga waanu kaa daynoo hebel kaloo madax bannaan baynu keenaynaa ama mid kaloo sheerleyda ah saasay u soconaysa saamilayda awoodda leh laakiin wax la yidhaahdo mu'asis qof wax asaasay iyo dad kaloo saamilaayaalahoo iyaguna sii daba yaallo oo mu'asisiintaa wax asaasay midiba intaa xambaarsan yahay ma aha waa nidaamyada u baahan iska hubsiga iska hubsiga marka sistamka ama nidaamka had iyo jeer shirkadaha loo asaasayo wax badan baa runtii kafiirsigiisa leh oo u baahan in dib loogu noqdo sharciga wa mataa maata axaduhumaa badalat shuraakadii mid ka midi hadduu dhinto dhinaciisii way ku burtay dhinaciisii wuu joogsaday waayo dee kolkii naftu ay ka baxday ayaa xilkii uu ka wareegay ilaahay ammaanadan lahaa siduu uga qaaday ammaanadii nafta ayuu uga qaaday ammaanadii maalkana a miskiin buu ahaa meesha wuu iska garifgarif lahaa naftuna dirqi bay ku sudhnay uunoo laga reebay uun labadii ammaanada ammaanadii nafta wuu xiiqsanaayo waxba kamuu quuraynin oo de waa ka isku adkaynayay ammaanada naftana keenbaalaya ammaanadan xoolahana kuwan ku sheedaalinaya ku soo eeganaya qaraabadaada abaa leh warkuna wuu dhammaaday adiguna aakhiro u carow kolkay arrintiisu halkaa taagan tahay shuraakadii way xidhantay dhinaciisa marka xaq waxa leh ciddii dhexlayaashiisa ahayd inay ama shuraakadii halkii ka saxeexaan ay kasii anba qaadaan ama ay idhaahdaan noogu shuba odaygu marka horeba isagunbaa naga hortaagnaaye aan qaybsaneh iyagaa xaqa leh marka laakiin shuraakadii way burtay lama odhanayo xoolihiinnii waa ku jirayaan meesha la idinsiin maayo waxaasi ma jiraan ninkii wuu dhintay wuu dhintay annagaa lena siiya wey ama noogu shaqeeya caqadka ama way jiliidinayaan ama sidaa uu ku kansalmay bay egeeridu ay ku kansashay malakulmowd baa kansale ayuu ku soconayaa labadaa midun weeye marka nidaamka lagu soconayo mucaamalada tijaariga iyo wax wada shaqaysigu waa kaa weeye iska caal xagga sharciga aan murankaba lahayn wallahu aclam بسم الله الرحمن الرحيم السؤال كوباد waxa weeyaan mashruuca koobi karaan qof kaala iyo qof muslimi ma wada shaqaysan karaan wax ma kala iibsan karaan qof gaala iyo qof islaami wixii cuquudda mucaamalaadka ah ha waa isu shaqayn karaan qof gaala iyo qof islaami sidii nebigaba qaar yahuudi ugu shaqaynayeen waxway kala iibsan karaan siduu nebiguba uga iibsanaya calayhi salaatu wasalaam nimanka gaalada ah wax waa la kala amahan karaa sidii nebiguba uu u dhintay iyada oo yuhuudda qaarkood ay dayn ku leeyihiin amaba qalabkiisii dagaalku agtooda uga rahman yahay waana la wada shaqaysan karaa shurkad waa la geli karaa laakiin shardigu waa maxay sharcigeennu inuu shuraakada sharci u yahay laakiin sharcigii gaalada ee shareecadda khilaafsanaa haddii shuraakadaa aad ku jirto ee gaaladiiyo islaam ku wada jiraan uu sharci u yahay kaasaa burinaya shuraakadii marka sharciga iyo nidaamka lagu kala soconayo ayuunbaa muhiima inuu waafaqsan yahay shareecadda oo kii shareecadda weeye marka arrintu sidaa u dhacdo gaaliyo islaam way shiraakoobi karaan laakiin kii yuhuudda ee xeerarkii caalamiga haddii lagugu wado isla markaana sidaa wax lagu soconayo oo ribadiisii leh oo isweydaariskiisii leh oo awood la-aantiisii leh oo mukhaalafaadkii leh markaa ma ansaxaysa waad ka bixi
su-aasha labaad waxa weeyaan xoog iyo xoolo ma lagu sharaakoobi karaa way noo soo socotaa taasiyo muqaarada la ydhaha ama mudaaraba markuu islaamku diiday daynta ribada wadata ayaa waxaa mashruuc laga dhigay oo la jideeyey almudaaraba inuu kanina xooggii la yimaado kanina xoolihii la yimaado faa'iidada soo baxda iyo khasaaraaba la qaybsado macnaheed waxa weeye haddii faa'iida soo baxdo kii xoolaha lahaa iyo kii xoogga lahaa sidii ay ku heshiiyeen bay u qaybsan doonaa haddii uu yimaado wax la-aani ay timaadana dee markaa waa la kala tegi doonaa oo qofkanna xoolihiisii waxba kumuu helin kanna xooggiisii waxba kumuu helin haddii khasaara uu yimaadana dee dabcan qofkaa xoolaha lahaabay ka go-aysa marka wada shaqaysigaasi waa nidaamka islaamku uu ku bedelay xoolihii amaahda ahaa ee ribadu dulsaarkaa lahaa waxaa lagu bedelay mudaarabadaa wada shaqaysiga haddii qofkii daynta lahaa uu dhinto maalkii lagu lahaa ma laga saamixi karaa ha waa laga saamaxi karayaa dee qofki dabcan waxaanay leedahay ajri badan bay leedahay qofkii dhintay inaad tidhaahdo dayntii lagu lahaa anaa bixinaya waxaa la mid ahuun war dayntii aan ku lahaa waan ka saamaxa waynu kusoo marayna iminka baabkeenna inoogu jirtay baabu damaan in asxaabtu dadka daynta lagu leeyahay ee geeriyooday ay ka damiinanayeen oo ay ka bixinayeen waynu soo arkayna marka kii ku lahaa laftiisu hadduu idhaahdo waan ka cafiyey dee waa fiicanta su-aasha kale waxa weeyaan haddii qofkii daynta labadii qof daynta isku lahaa haddii aanay isku qirsanayn oo qofkii daynta loo sheeganayo uu dhinto muxuu xugkiisu noqonaya dabcan waxa weeye dacwadu qofkani marka uu dhinto daynta loo sheeganayay dee kii uu sheeganaya halkii unbuu kasii wadaya dacwaddii iyo caddaymihiisii maxkamaduunbaa kasii dhegaysanaysa hadduu wax caddaysto marxuumkii waa madiin dayntii wuu ku leeyay hadduu wax caddayn waayana dee waxba kuma laha allahuma ilaa mid bay fuqahadu sheegaan yamiilulistidhaar wax la ydhaah oo qofkani marka uu ya wax loo sheeganaya qof dhintay ka u sheeganaya kolkuu caddaymaha keeno weliba dhaar baa loo sii raacinaya maadaama uu yahay aamusano tegey midka wax loo sheeganaya dhaar baa loo sii raacinaya baa laya adigu nidaamkaasi waa mid maxkamadeedu waa kolba sida wax u caddaadaanaya waa waa dhaar iyo iyo iyo markhaati baabkeedu bay gelaysaa haddii uu ka saamixi waayo oo uu ku adkaysto dee wuu sii wadi doonaa dacwadda marka xoolihiisii baa looga jari doonaa haddii uu xoolo leeyahay allahu aclam su-aasha kale waxa weeyaan haddii ninkii la igu reebay uu caydhoobo kii igu reebayna uu haysto muxuu xaalkaygu noqonaya dabcan marka hore ay kuu taalla arrintaas nin caydha dee kolka horeba inaad ku hadhaa waxay ahayd arrin adiga kuu yaalla haddii uu xool haddii qofkan marka lagu reebaya dee adigaa khiyaar leh meesha aad ku hadhayso talo wax ma ku siin karaya mise kuma siin karayo wax ma haystaa qofkani ma ogol yahay waxaasoo dhan adiga ayay tahy inaad iska hubiso marka aad iska hubiseed ku kalsoonaato inuu ku siinayoed ku hadho sooma noqonaysa leanna waxaad iska hubisay inuu ku siinayo oo aanu caydhahayn oo aanu diidanayn oo aanu dabeecad xumayn oo aanu kugu gacan seedhaynin intaasoo dhan waar waxaasaa la igu soo kaa reebay boqolkaa kun ee hebelow may siinaysaa haa wixiina wuu hayaa waanaad ku hadhay maxaa ku soo celinaya markaa haddii uu dee caydh ahaa oo kolka hore aad raalli ku noqoto inaad ku hadho dee waa adiga isha jasaak allahu khayr sheekh moxamed intaasay inoogu dhantay wabilahi towfiiq asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu